بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون waxaan ilaahay ku mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala guusha iyo barwaaqada roobka nicmada ilaahay uu siiyey walaayada shabeellada dhexe ee islaamiga iyo cadowga uu ka dul qaaday ee daashaday ummadda muslimiinta ah kana hor istaagay nabaddii iyo noloshii iyo ku dhaqanka shareecada islaamka intaas kadib xaaladda walaayada haddaan ka warbixiyo walaayada shabeellada dhexe ilaahay fadligii maanta oo ah ramadaan uu yahay labaatan iyo saddex soddon iyo saddex maalmood ka hor ayaa mar keliya waxaa dagaal iskala bilowday koonfurta wilaayada iyo waqooyiga magaalada califool dheere iyo afarta tuulo meeshii la dhihi jiray iyo daarunicmo iyo cali axmed iyo alkawtar ayaa dagaal iskala bilowda maalin keliya ilaahay fadligii soddon iyo saddex maalmood kadib ilaahay mujaahidiinta waxaa u makaniyey wilaayada laga bilaabo califool dheere ilaa cali axmed inta u dhexaysa marka laga reebo aadan yabaal oo ay ku go-doonsan yihiin koox yar oo xagga hiiraan ka timiday iyo a'immatul kufrigii dadka abgaarahoo meeshan degan fitnada ku ahay aan is leeyahay ilaahay dunuubtoodii iyo dembigoodiyaa lugaha uga xiray meesha insha allahu tabaaraka wa tacaala marka meeshaas laga sooco dhammaan wilaayada inteeda kale gacanta ayay ku jirtaa marka degmada aadayabaal dhismaheeda laga sooco iyadana hareeraheeda ayaa la joogaa insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii aan si faahfaahsan uga warramo dhulka la tegey haddaan ka bilaabo dhinacan waqooyi daarunicmo oo degmada runugood ka mid ah alkawtar oo aadayabaal duutuulooyinkooda ka mid ah iyo cali axmed boos hareeri iyo boos caduur iyo boos jawiil iyo xirka dheere oo iyaguna ah degmada aadan yabaal dhulkaas kulligiis mujaahidiintu gacantay ku dhigeen waxaana loogu soo dhoweeyey walaayada si aad u diiran oon ilaahay uga mahadhayno caddaysanaad mowqifka bulshada shabeellada dhexe iyo hilowga ay u qabaan walaalahooda mujaahidiinta xagga kore isla maalintaas bishu ay ahayd labaatanka iyo kowda shacbaan magaalada califool dheere ayaa waxaa ka bilowda dagaal mujaahidiintu waxay la wareegeen dhulkii la dhihi jiray afarta tuulo sida califool dheera biyocadde ceelbaraf miirta qabo oo dhammaantood dhulkii deegaanka hoos imaan jiray degmada mahaday ah kadibna markii cadowga ilaahay uu meeshaas looga adkaaday oo cararay ciidanku waxay isku baahiyeen degmooyinka deriska ah ee sida deegaanada jowhar iyo degmada raagaceelle deegaanadeeda waxayna tageen qabdaco warciise iyo qoor dheere oo degmada ka mid ah degmada raagaceelle kadibna cadowgii ayay soo dabagaleen meeshaas ka soo jabay waxay uga daba yimaadeen burtusheekh meel la yidhahdo oo degmada cadane ka mid ah degmada cadane waxay haddana soo gaareen ciidankaas markii meesha ilaahay ku jabshay meesha la yidhaahdo somadaale halkaas oo ilaahay mar kale ku jabshay cadowgii ayna u carareen xagga xaaji cali oo dhowr iyo toban kilomitr u jirta somadaale xagga kale degmada cadale deegaanada labagaras warfaarax kaadheerey dhulkaas oo dhan ayaa mujaahidiintu ay saydareeyeen dagaalla ay isaga hor yimaadeen murtadiinta nooc kastoo yihiin kadib waxaa ilaahay mahaddiisa intaas oo furimood in aan wax qof u nisbo sheegata abgaal oo shacaba oo xabad ku soo rida mujaahidiinta inaan la arkin dadkuna ay biyo la garab taagnaayeen iyo baad mujaahidiinta soo dhoweyntuna ay ahayd sida kaamarooyinka laga arkaayo dadka inay xambaaraan shacabku riholowga ay u qabaan daraaddeed marka ilaahay fadligii mujaahidiintu waa soo gudbeen nibankii ka yimid califool dheere iyo raggii halkan ka tegey oo iyaguna ku sii daray degmada cali guduud wartii dibi samatar juxaay iyo axmed kamiin iyo aakhirkii guulane kadibna mujaahidiintii ka yimiday califool dheere iyo kuwii ka yimida daarunicmo waxay ku kulmeen barkulan u dhoqday magaalada la yidhaahdo xagarey iyo alfurqaan halkaas ayay mujaahidiinta isaga hor yimaadeen dadkii degaankaas deganna alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay wax looga mahad celiyo ayay sameeyeen dadkii way u gurmadeen saggii walaalahoodahay labada dhinacba way soo dhoweeyeen jazaahum allahu khayran arrintaas marka haddii aan qiimeyn ku sameeyo qiimeyn bulsho runtii waxaad ka arkaysaa inay tahay mowqif aada u fiican oo aada u qiimo badan inay qaateen bulshada shabeellada dhexe khaasatan beesha afghanistan in ay yihiin dad muslimiin ah mashruuca shahaadala dirirkaana aysan qayb ka ahayn dadka hadda kala daba ordayay arrintaasna aysan iyaga wakiil ka ahayn waxay uga mahadiyeen soo noqoshada wilaayada ilaahay fadligii arrintaasu marka waa arrin farxad leh bal- balcadaa la tegey waxaa la qabtay xamardaye dhulka la dhihi jiray garas bintow iyo dhulkaas ayaa mujaahidiintu la wareegeen falilaahi alxamdu intaas marka haddaan uga tago dagaaladii iyo xaaladii wilaayada iyo qiimeynta bulsho waxaan rabaa inaan fariin ga- uga diro halkan beesha abgaar ismaan si gaar ah si guudna ee shabeellada dhexe dadka degan oo muslimiinta oo qabaa'ilka kala duwan waxaan idin leeyahay si guud dad muslimiin ahaa tihiin muslimkuna waxa weeye macnihiisu alistislaam lilah in ilaahay la isu dhiibo bitawxiid tawxiidkuna waxa weeye inaad ilaahay aada ilaah ka dhigato oo asaga keligii aada caabuddo cibaadadiisana waxaa ka mid a in aad kitaabkiisa ku xukuntanto waa inaad daaquudka ku kufriso waman yakfur bidaaquuti wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati lwutqa muslimnimadii dhabta ahayd ninkaas ayaa qofkaas ayaa qaatay niyanaga horabaaday diinta haddaad si dhaba u qabsatiin ilaahay xaaladiina adduunya midina aakhira waa hagaajinaya diintuna ma qabsan kartiin oo cadowgaas kusoo duulay ee kirishtaan leh ee soomaali leh ee afrikaan leh madooba ayaa kusoo duulay oo aan ogolayn in dadkaanu nabad noqdo diinkooda ay qaataan ku walaaloobaan dalkooda dhistaan batroolkooda qotaan badahooda ka shaqaystaan cadowga iska dhaqaajiyaan cadow soo duula ayaa jooga soona karaystay dad magacyada af Soom- soomaali ka ah iyo muuqaalka iyo reerka ay ka dhasheen dhaqanka iyo suluuga iyo ujeedooyinka ay- ay fulayaan gaala ku ah oo uu u horeeyo xasan gurgurta waxaan idin leeyahay marka faraanta si gaar aan abgaal u dirayo waxay tahay abgaalow jazaakum allahu khayran horta degaankii mujaahidiinta waxaa mar walba raadiyaha laga sheegi jiray meesha abgaalo waxay raacsan tahay ee dowladda waxaasoo gurguurtay dadka ku sheegi jiray zukruf alqowl war aan waxba ka jirin waxaad caddayseen mowqifkiina rasmiga ah ninkaas marka maanta waxaa weeye waa nin ceelku sii dhacaya ninkii gacantiisa u dhiiba ceelkaasoo kula rida waxaan leedahay abgaal ismaalow ninkaasoo ceelow ku socdaa yowsan idin salfanin oo sidiisaba hadda meelaha uu nuutaxlayhayo wuxuu raabaa cidow ceelka la galo waa in la xisaabtamo ninkaas cimrigiisii siyaasigahay waa dhammaatay guddiyow idin soo diray abgaalow dagaalka ha la galo guddigana waa taqaaniin cabdulaahi mukhtaar iyo muxuu ahaa afcaseey iyo xaadoole iyo abgaal ismaan dhexdiisa waxay ka yihiin haddii diin la yidhaahdo haddii hoggaan dad bulsho la yidhaahdo adduunka intay nabarku leeyihiin noocaasu marka waa dad iska jeeblayaala oo raba inay abgaal sida eri dabaax u gadaanay ka gataan asaga isaguna uu gaalada kasii gado maantana iyagiyo hadda oo waxuu la fadhiyaa meesha la yidhaahdo eh, cadalaa la she- laga sheegayo cimrigiisii siyaasi ahay hadday marka saddex iyo toban beela ka dhiman tahay waaba haddaan kula sinno in marka loo diyaargaroobo oo aan lagu mashquulin ninkaan cabaadkiisa ninkaanu eh, maanta waxuu leeyahay waxbaan dhiibaa xoolaan baxaa war saddex sanaad joogtay xoolahaad beriga aada baxayso intaad la jirta bal in in laas warsado saddexda sannadood yow wax siiye cidda oo wax siiye yaa waay saddex sannadood waa ninka ninkaanu mudgow lacag haayo waxuu aaday dhuusamareebo u aaday waxa la waxay haysteen habar gidiraa ka qaadatay markaasay dhaheen waa xaasad xoole iyo sida iyo xooliyaan ka xuubsadeen inta ka xuubsadeen hal askarin kuma soo dirin sababtoo ah waxay og yihiin waxuu ka gadaayo inay dhiigooda iyo igaartooda tahay kuma ajarna moogtaa dad wax gartaa meeshaas jooga waa ka diideen xawaallo intuu tago war abtayaal yiri oo xawaalle abtayaashiisna waa yihi waana ku soo dhex koriyo dadaan ayaga ahaynba ma yaqaan oo intuu soo dhammaaday ma yaqaano weligiis soona ceeldhaa xataa ma iman iyo galcad weligiis ma tegin hadduu dad yahay waa reer hiiraan hadduuba gobol iyo reer goboleed yahay waa u tego abta dhulka isku tumay waxaad ogeedeen meel cidlaha uga tegay ayagiyow isku diray wax alla wuxuu siiye waa ka mantajiyey maanta markay ku caddaato haddana inta ordayow inta yimiday cadale yimiday ma dhihin ee abgaalo waxaa xaadana ma dhihin cadale iyo xamar xamar mu qofka tegaysa cadale u dhow iyo kudayo wuxuu u tegey muuqakoriyo u tegey odayaashaa ka kala dhuntay waxa uu sheegay inta waayo qof la hadasha waaye sambalolsho iyo wuxuu ku yidhi askar caadiya iiga qora qofkii aad ii qortiin boqol doolaray leedahay saakay intaasoo ka soo helay oo ay askarti iyo nabad sugidda ay wadaan qof kale oo xawaallahu waa ka diida odayaashoodii akhirtoodu waa diideen filinkaas nagala tagay dheheniyo waa ninka buskud u geeya ee feere bal cunug bal cunug adoogiisa maqnaay miya diyaarada buskud intuu uga qaaday dheh waree buskud anu kuma cuno ilmama niine naga dhaqaaji buskud u geeya waa la ogyahay asay la soo raacday inuu xamar u naqay ninka aqliyadiisu intaas la- dadka u maleeyaba dadka in ciyaala u maleeya dadka waa ninkii ku yidhi mugijidka guulana xirmay boqol iyo labaatan baabuuraan idin hayaa heer abtiyow xamarina yaaliina waxaan rabaa inaad soo gurubsatiin oo jidkaan furatiin waxaa la yidhi saddex sano jidku furnaayo boqol iyo labaatankan ma hadda imaha ka dhasheen dadkii waxa uu kula macaamilayaa maskax raqiisahoo aan gedmayno dadku waxu u qabaaba dadka xoolo u qabaa asagaa xoola asagoo waxu u qabaa dadku inay xoola yihiin qofku waxu asagu yahay oo kuu maleeya mugga walaxaan idin dhiibaa iyo walaxaan idin siihaa nimaan waxaa maqla hadda ka hor ugaarsaday asagoo waxu islahay biciid iyo biciid iyo amaad soo heshaa cawl iyo wax soo heshaa xataa sagaaro waaye muggow daalay oo herti joog oo wuxuu yidhi inta geed fadhiista waxuu maqli jiray sharadaa la galaa geedow in fadhiistou yidhi sheekh cabdulqaadir oo minaan beriga hal sagaara xataa helo wan berimaahan kuusoo biray hawran kuusoo baxaa sagaaru rabaa wanowna usoo baxaa mawankiisa qashun waa beenlow xasan gurguurta marka haddoo wax haysto oo wax baxaayo tanyatiimaw baxsho mugow wax waayey ow hadda waxuu leeyahay eh, wanan idinsoo qaala huu leeyahy wan yaa lagu siraa kuwaas afgaarow ka intaas waa ka aqli badan tihiin ayowsan idin sirin ninkaas waa nin ceel ku dhacay waa nin biyo qaadeen waa nin ay u dhammaato siyaasadiisii baaba'day ninkan marka sidiisaba eh, waa nin tuuga hadda ka horaa nin waxaa la yidhi nin tuugahoo geel dhacayaa nin ku qabta haltiisaa soo dhacaya isaguu nab yidhi magow bididi la soo baxo raba inuu bireeyo awr hebel hayo berayn xaajira waxau yidhi diyadaydan ku siiha diyadayda diyadayda qaado wo diyadaydan isku furaa sul hashaan taydahanba kaa maali waayo hashaan taydahoo kaligeed an qaabanba kaa maali waayo haddaad diyadaada bixi karta maad geelagaa ku kaaftoontid xasan sidiisaba haddii uu nin waxaayo yahay aaway dadkan xoolahoodii aaway ninkii mobaylkii dhexdiisa isbaaro dhigtay ninka xamari inta inta udhexaysa isbaaro dhigtay ninkii suuqii bakaare xiray ninkii suuqii xiray eh, suuqbacaad ninkii kaaraan xiray ninkii yidhi lama qof kasta waa inay lacag isiiso waa in ilmaha anfaqooda guriga yaalla waa in lasoo koombeeyo ninka aan meel reebina wuxuu ku leeyahay haddaan baasiyadin siiha yaa baasidaas ummadda uga xaad uga kaaftoomi weysada ummadda xaad u dhacee maa la yidhaah ninkaas mugad waa nin shaydaana waxaa weeye waa inaad iska fiirisiin ninkaanu waa maanta ninka yidhi etoobiya inta ciidan kala waayey oo soomaali waayey oo qabiiladi waayey oo qof kasta waayey oo amerikaankii aa nacay qof kastaa nacday waxau waa ninka etoobiya hadda inta yidhi abgaal baabi'iya waa ninka hadda waxuu idin tuugaa waxa u fadhaa meesha la yidhaahdo cadale macbuuran abgaal iyo harta abgaala iskale beledkaas waxau waxau ku suubiyo caalbacd macbuuda maale waxuu ku soo deeyey diyaarad oo basiin saaran yahay ma aha hub iyo ma aha basiin lii fadle waaye nin madi hadda shabaab intaas la ridaayay hal nin oo ku dhaawacmay ama wax ku gaarin ma jiro hal nin ma jiro fuusadaan guri dhisanoo meel ku yaalaa loogu talagalay in lagu korgubo waa fuusta lii fadle etoobiya ma hubay haysataa markaasuu wuxuu yihi baldaanka taageeri diiday ee abgaal ha la gubo caalbacad waxuu gubay aamina oo xasan gurigeedii iyo lamadeeda cunuguu ku gubay iyaduna waa isaaq daa-uud ilmuhuna waa yuusuf daa-uud miyaysan dad lahayn say ku dhici kartaa inuu ciidan iyo naqda yidhaahdo habrihiina uu gubayo ilmahoodi waxay ahaaday umulisadii beledka shabaab miyay ah fuustooyinkan la wadaaho marka waxaa lagu dhuftay daarunicmo siyeed meeloodaa looga dhuftay ceelbacad dhulkaa la dhigay waxaa lagu dhuftay galcad ceel maxaad baraa lagu dhuftay aawa wacayslihii aawa caligaafnimadii adeerkiis canugow dhalo tumayn saddex sana jira aa miig etoobiya iyo midow kala gooye asagoo naagti dhashay mi- naagla dhalatay naagti habartiisoo dhaawaca lamadii waa la yaqaanaa waa kuwa rayaa ka hadlaya ceelbaraf waxau usoo diray sanbalolshe iyo niman gaaraahw helicopter soo siiyey markaasaa waa ogtihiin aa dhulka la dhigay maqaayadahooda iyo dukaamadooda warkaasu ula kac waaye haddaad mugga dad damiir leh horta aad tihiin oo dad waxgarta aad tihiin ninkaas waajibaa idinka saaran ummadii soomaaliyeedna waa idinku diray qof kasta oo maanta la warsado waxay leedahay ninka abgaalay leedahay ninka abgaal waxaa loo qabaa inaad ku mowqif tihiin waxaad og tihiin nimow caynsho lama arko waxa alla wixii xamar deganaay habar gidir guryahoodiiu baldoos gelshay wixii abgaal deganaay baldoosow gelshay wixii murusade deganaay baldoosow gelshay M- majeerteen beecasharadoodii waa dhacay marka waxaa idinka saaran maadaama aad ummad muslima tihiin inaad maanta gurguurta gacanta qabatiin ood maxkamadda shareecada islaamka keentiin idinma diidi karo si aad beri uga noqotaan fi dunya walaakhira fiiri ninku kule ma gurigaagaan gubaa mase wayla dagaalame maqasaba xoog miya wixii cabdiwabiir ou ku dhigay cabdiwabiir asoo ugu diriraya lama sano ow markuu ka danaysto yiro raxan waa wax baktiya waxma- isaga dhan fahmay ow inta gurigiisu tago soo xiray ma fiirsa hawshaasi uusan idiin keenin waa nin shaydaan ah waxaa laydinka rabaa maanta inaad inta gacanta qabatiin aad sharciga ilaahay ka horkeentiin haddaadan ii keeni karina shan xaba ku dhufta shan xaba miyuu ka badan yahay shan ku dhufta waxaan leeyahay marka guddiga xumoo shayaadiinta uu meesha isugu keenay guddigaasu waxay raadayaan nin abgaalahoo reer baadiyahoo qaldanay raadayaan waxaas waa ka gudbeen abgaal waana ka talaysteen macawisley waxaa lagu dagaalgelin jiray abgaal hadow hadow shabaab soo naqda yow reeba dadka eberow ka dhiga saaka waa kana ceelki alkowtar ciisihi qoryaha qaatay meel laga caba ceelka laga cabaali la'ya ee haddii alidan kale aan axmed waa sidoo kale boosareeri iyo boos caduur al- wax alla wixii qora qaata uba kale waa joogaan waa ka tooba keeneen afarta tuulo shan boqol oo nin oo qoryo watay sh- dagaalka ugu dambeeye ee eji shan boqol oo qoryo ku galeen qoryahoodii dhulkay dhigteen qoryahoodii dhulkay dhigteen hal xabo oo shabaab lagu soo rida ma jiro abubakar waa sidaasoo kale ha- warsangila caleed hal qof maanta dhexdoodaa la joogaa wixii cararana weli waxaa la leeyahay waynin dilaayaan war waa been war wallahi inaan qof ku dilay qof ku dilaysa lama arko wallahi yani maalin dhawada waxaan arkaya shuutoole yaa haddaanan diran intaan aadayna yaa adigu iswarso adaa inta maxkamad daaquuda fadhiista dadkan waxay halleeyeen adaa meelaad aadan la eh mays- magaashaanad ka dhigee adaa meelaad aadan la ee ee Abubakar gaabari meelow aada ma la'a anaa maahan u fadha nabadoonkooda macalin fari weynaa u fadha shareecada ilaah ilaah u fadhida tubtu ilaahi keliya laga rabaa insha allahu tabaaraka watacaala ninka meelow aadaala ana waa adiga war nin marka asagu dakanaan la wareegayo meelow la galaa lala abgaalow yowsan idinkula sahan inaan idin leeyahay waajibka aad leedihiin qaata ilaahay u tooba keena odawey iyo sanil iyo shuute oo saddexdoodu adduunka meelay ka maraan la oo adduunka meelay aadaan la yaysan gaashan idinka dhigan been bay idin sheegayaan wallah cid idin haysata aysan jirin waxaan idin leeyahay marka nimankaanu diinta diintan diinta may la diriirsan yihiin aadad leeyahay wal aayaddan u fiirso wakadalika jacalnaa likulli nabiyin nabi kasta iyo atbaacdiisa na- nabiga magi- hadda nabi ma joogo laakiin atbaacdiisaa joogta wuxuu hirgeli jiro shareecaha iyo jihaadkii ragga wadaa waxaa weeye aladiina ya'muru nnaasa bilqisti min annaas waay marka wuxuu leeya ilahi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin nabi kasta waxaan u yeelnay caduwanaan u yeelnay cadow yaa waaye cadowgaas cadowgaas nambarka koobaad yaa iskale shayaadiin alinsi waa gurguurtay inta raacdo rumaysa shayaadiin alinsi insiga shayaadiintiisa ayagaa ka horeeya iyo waljinni ibliis iyo ilmihiisi ibliiskuna dadka u waswaasi- u waswaasiyaa kuwaana waa shayaadiin alinsi ayaan cadow uga dhigno wari diintan ilaahay cadowga koobaaday leedahay waa nin shayaadiin alinsi ah waay war ma uusan shayaa- shaydaan ahayn ninka toddobaatan sano dhaafay ee ummadda xoorigeeda dhacaaya ee dhiigeedi isku diraaya ee qabaa'ilka isku hubayhaaya ee inta etoobiya cadowga soomaaliyeed ogeedeen inta wacay basiin iyo soo qaadatay baldaanka ku bilbila baldaanka miyaa shabaab iska leeyahay guriga ku yaala eh, eh, m- eh, daarunicma ee ku yaala ceel baraf oo ku yaala ceel bacd oo ku yaala oo oo oo shabaab leeyahay ama uu degan yahay waa kuma shabaab hal xaba ka maaleen hal qof wax alla waxay ridaayeen hal qof hal qof kuma dhaawacay boqolaan dilna kontan allah igu og waa been ilaah baan ku dhaartay beena udin sheega waxa weeye shayaadiin alinsi waye ninkan shaqadiisu maxay tahay marka yuuxii bacduhum ilaa bacdin zuqrufa alqowl hadal la qurqurxiyey oo been ah ayay isu waxyoohayaan isu sheegaan saan waaye berriyaa lasoo afjaraa maalintaan saasaa la yeelaa afarnimaa ka hirtay shan biloodaa lagu soo afjaraa biyihiyaa ka guray shacabku ma rabaan shacabku haddaysan rabin fiidiyoyaasha ma fiirsata meesha ay tagaanba shacabka dusan hornay naxbadeeyaan hadda maynan la diriraan hadda xaa ku keenay cadala xaa ku keenay meeb gaala ku wacdo kaala shabaabna kici ku yiri yaa ku soo wacay xaa ku geeyey meesha la yidhaahdo boqokori maxawaadlaa ku soo wacay bugaad leedahay ciidan isiiya xaa kaa maqan shayaaiin alinsi waay ninkan waa nin daynaysa gaalada xoolahoodiyuu qabaa muslimka xoolihiisiyuu qabaa waxa uu maanta waxbaan difaacaya leeyahay zaxfigan iyo socodkaana waa arki doontiin meeshuu ku dhammaado insha allahu tabaaraka watacaala waa ceegsan yahay waxaa la iska rabaa dowladda islaamka ee soo socota dowlad aan dhicinaa soo socota war nimanyahu ku sharaf sheegta ilaahay agtiis uga sharaf sheegta gurguurtana waa dhacay waa u dhammaatay waa dhintay waa dhintay international community-gu xataa waa ka dhintay kuwii wixii lalahay gaalada caalamka ka dhintay soomaaliya ka dhintay abgaa ismaanu ka dhintay waa nin rafaayo bidiyo ku taallo ee dhiig talloog talloog sii hayo ee rafaaya rafashadaas iyo soo qoobka idinku dhufan abgaalo wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu